بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التrmdي رحimه الlه taعalى وmin sورة النساء kitaabu تfsيr ayaan ku dhex jirnay min min الجamiع الكبيr للإmam أbي عيسى التrmdي waxa uu yihi وmin sورة النساء qال xdثna cbd بن حmayd qal xdثna yaحyى بن آdم qal xdثna بن عyynة عن محمد بن المنkdir qal smعت جابر بن cabdاللahi yqul maadada tirmidi tfsiirka badanaa cabd بن حmayd ayuu ka wariyaa cabd بن حmaydna tfsir msnad ah buu leeyahay sida aad ogtihiin inta badan riwaayaadkiisa tafsiirka cabd بن حmayd yaa gaalib ka ah ayb wuxuu yihi mxamed bn اlmunkadir qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu maridtu waan xanuunsaday faataanii rasuulu اllahi sal l slam nabiga ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo waqad ugmiya calaya iyada oo la imiir daboolay falamaa afaqtu markaan soo miirsaday qultu waxaan idhi kayfa aqdii fii maalii maalkayga see u xukumaa fasakata markaan dhinto kadib weeyaan see loo maamulayaa fasakata cannii waa iga aamusay xataa nasalat ilaa ay soo degtay yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari midlu xadi lunhayeyn riwaayadan tirmidi sidaanay leedahay midda bukhaari can ibni jurayjna sidaanoo kaley leedahay oo aayadda soo degtay waxay ka dhigaysaa aayatu yuusiikum allahu fii wlaadikum laakiin riwaayada muslim camru naaqid nasaa-ina midda uu wariyey moxamed bnu mansuur kilaahumaa can ibni cuyaynata haddii aayadda waxay ka dhigeen yastaftuunaka middaasaana saxiix ah inay tahay aayaddu leanna jaabir marka uu nebigu aayaddan uu su-aalayo fatwadan ilmana ma lahayn waalidna uma joogin qofka marka aan ilmana lahayn waalidna aan lahayn waxaa la yidhaahdaa kalaala kalaaladuna aayadda dambe waaye yuusikum ullahu waxay ka waxay ka hadlaysaa fii irti alwlaad ilmaha iyo waxay ka warramaysaa iyo iyo dadka wax dhalay waalidiinta wax dhashay marka aayadda munaasabka u ah jaabir waxa ay tahay aayatu yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala ibnu xajarna sidaas ayuu rajaxay ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu غayru waaxidi can moxamed bn اlmunkadir qala xadaana alfadl bnu صbax albaqdaadiyu qala xadaana sufyaan bnu cuyaynata can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin can الnabiy sal ا slm naxwahu wa fi xadiidi اlfadl bni صbax kalaamu akharu min hada ayaa ku jira qala xadaanaa cabd bnu xumayd qala xadaanaa xabbaan bnu hilaal qala xadaanaa hamaam bnu yaxya wahuwa alcawdiyu qala xadaanaa qataadatu can abilkhaliil abulkhaliil huwa saalix bnu abi maryam addubaciy wahaqahu bnu maciin wاnnasaa'iyu waaqraba bnu cabdilbar faqala laa yuxtaju ibnu cabdilbar wuxuu yihi ninkan lama xujaysto laakiin waa qariib ibnu maciin iyo nasaa-ina way towhiiqiyeen waa rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita xadiidkiisu marka wuxuu ku yaalaa kutub sita can abi calqamata alhaashimiy wahuwa alfarisiy almisriyi hiqat rawaa lahu اlbukhaariyu fi juزءi اlqira'ة wamuslim wاlarbacة ayb can abi saciidin اlkhudriy qaala lama kaana yowmu awtaas markay ahayd maalintii awtaas awtaas marka waa meel magaceed weeyaan yusrafu walaa yusraf marka lamaa kaana yowmu awtaasa lamaa kaana yowmu awtaasin intaba marka waa bannaan tahay maalayinsarifna waa laga dhigi karaa munsarifna waa laga dhigi karaa markay maalintaa ahayd asabnaa nisaa'an haween ayaan soo asiibnay lahunna aswaajun xaasas leh filmushrikiina mushrikiintaan kasoo asiibnay dhexdooda yaan kasoo qabanay fakarihahunna waxaan nacay rijaalun rag oo minhum asxaabta ka mid a yacnii way kahdeen inay markaa haweenkaa yacnii niman kale ay markaa yacnii isticmaalaan faأnzla اllahu tabaaraka watacaala alla wuxuu soo dejiyey wاlmuxsanaatu min الnisaءi إila maa malakat aymaanukum wاlmuxsanaatu baa la idinka xarimay kuwii nin ku dhowrsan kuwii yacnii guur ku jiro oo la qabo naagaha la qabo min annisaai xaalay naagaha ka mid yihiin baa la idinka xarimay ilaa ma maahane ilaa man mid maahane malakat aymaanukum gacantiinu ay milkisay marka naagtii nin leh waa layska xarimay in qof kale uu guursado ama uu isticmaalo maxaa laga soo reebay laakiin ilaa maa malakat aymaanukum hadday gacantiina ay soo gasho oo dagaal iyo wax lamida aada kusoo qabataan oo sabyi aada markaa u heshaan taas marka laga reebo iyadana marka waxaa la sameynayaa waa bacda alistibraa waa marka riximkeeda la hubsado inaynan ilmo ku jirin la ogaado waa xukunka qur-aanka waa sida uu qur-aanku leeyahay saas ayb waayahay marka meeshan iyaga karaahadooda marka fakarihahunna rijaalu minhum iyo aayadda tafsiirka aayadda marka tirmidi halkan u keenay waxaa ka muuqanaysa marka ilaa maa malakat aymaanukum ayaa waxaa laga wadaa kuwa lasoo qabtay ee sabyiga ah xadiidkuna saas uu macnaynaya meeshan marka mas'ala imaanayso masaladaas waxay tahay ma bannaan tahay milkulyamiin in lagu wadiyo oo loogu tago haweenka mushrikaadka ah ilaa gaaladu laba waayo marka nikaaxa iyo wadiga baabkiisa laga hadlaayo mushrikaad iyo kitaabiyaad hadday kitaabiyaad yihiin yahuud iyo nasaaro waa la ogolaya in la guursado oo guurkooduba waa bannaanaay marka ay yihiin yacni axraar markay yihiin xor markay yihiin ayb mushrikaadkuna iyagu sina kuma bannaaneyn guurkoodu marka milkulyamiinkuna ma la mid baa oo nikaaxi miyo la mid noqona mise maya madhabta shaafici waxay qabtaa in aan loogu tegi karin iyadoo mushrikad ah addoonnimo inaan loogu tegi karin jeer ay ka islaamto ilaa ay islaamto hadday islaamto markaa de waa u tegayaa marka addoonnimadaasi marka islaamnimada addoonnimada ka bixin maayee addoonnimada xornimo iyo waxbaa looga baxaaye laakiin iyadoo mushrikad ah oo diinteedii shirkiga ku jirto ama haysato ma loogu tegaayo milkulyamiin walaa kayruhu jumhuuru ahlilcilmina waxay qabaan in badanoo culimada ka mida waa kala qaadayaan guur lama ogola laakiin milkulyamiin waa loogu tegi karaa xadiidkanayna u deliishanayaano waxay leeyihiin fakarihahunna rijaalu minhum marka aayaddii dadkii ma way kahdeen aayaddii oo u bannaynaysaa soo degtay marka in la guursan karay ku tuseen ayb iyaga marka waxay leeyihiin shaaficiyada asbaabo kale iyo waxyaabo kale dhibsadeen oo ay u naceen qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qala xadaana axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala ahbarana hushaymu qala ahbarana cuثman اlbatiy can abi اlkhaliil can abi saciidin اlkhudriy qala asabnaa sabaaya ayaan qabanay yowma awطaas lahuna aswaaju niman leh fii qowmihina qowmkooda dhexdooda fadakaruu bidalika lirasuuli llahi sal l slam arrintaa bay nebiga u sheegeen fanaزlat waxaa soo degtay wاlmuxsanaatu min الnisaءi ila maa malakat aymaanukum qala hada xadiiثu xasan whakada rawa اthawriyu can cuثman albatiy can abi اlkhaliil can abi saciidin اlkhudriy can الnabiy sal l slam naxwahu walaysa fi hada اlxadiiثi can abi calqamata kuma jiro walaa aclamu ma ogi ana axada dakara abaa calqamata inuu sheegay fi hada اlxadiiثi ilaa maa dakara hamaamu can qataadata oo riwaayadii hore ah wa abulkhaliil ismuhu saalixu bnu abi maryam ayb qaala xadaanaa moxamed bnu cabdilacla aلصancaaniyu qaala xadaanaa khalid bnu khalid bnu اlxaariث can shucbata qaala xadaanaa cubayd llahi bnu abi bakrin can anas bni maliki can الnabiy sal l slama fi lkabaa'iri baa nebiga wax laga su-aalay ama fi lkabaa'iri kabaa-irtuu nebigu wuxuu ayuu sheegay uu ka hadlay qaala wuxuu yidhi ashirku billaah kabaa-irtu waa ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalideyn labada waalidoo la caasiyo wa qatlu nafsi naf la dilo xaqdarro loo dilo wa qowlu zuuri iyo hadalka beenta ah shahaadatu zuurka xadiidkan marka kitaabu tafsiir oo suuratu الnisaa wuxuu kasoo gelayaa qowluhu tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhala kariima in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu kabaa'irtu maxay tahay waa kan xadiidkii baa fasirahay ayb kabaa'irtu intaan may miyay ku eg tahay marka may intaan kuma eka waa ka badan tahay ee qeyb kamida unbaa hadda halkan lagu sheegay cabdullaahi binu cabaasna waxaa laga hayaa inuu yidhi waxaa la weydiiyey kabaa-irtu toddoba miya markaasuu yidhi hiya ilaa sabciina aqrab toddobo waxay uga dhowaansho badan tahay toddobaatan kabaa-irtu marka dunuubta kabaa-irtu waa badan tahay maxaa lagu dabdin karaa marka kabaa-irta waxaa lagu dabdin karaa dembi kasta oo lacnad ay ku soo aroortay ama cuqu naar loogu goodiyey qofkiisa ama xaaraam lagu sheegay ama kabiiro sharcigu ku tilmaamay oo uu yidhi waa wax dembi weyn uu yidhi ee isla markaana cuquubo adduunyada dhexdeeda looga waajibiyey oo xuduud ninkii dembigaa sameeyo intaas ha lagu dhufto ninkii dembigaa sameeyo sidaas ha la yeelo wixii xuduud laga waajibiyeyna waa dembi kabiira awa caro alla waxay ku soo aroortay waa dembi kabiira awa kabaairtu marka sidaa uun in loo dabdiyo way marka ayb dunuubtuna kabaa-ir iyo sakaa'ir way u qeybsantaa ayb waana sida qur-aankuna tusayo xadiidku tusay ahlu cilmigana markaa warkoodu uu caddaynayo ayb kabaa-irtu marka dhinacyo badan baa laga qaybiyaa mar waxaa loo qeybiyaa kabaa-irta xaqullaahi iyo xaq bani aadam mar kalena waxaa loo qeybiyaa kabaa-irta dunuub kabaa-ira oo dembi dhaaf uu gaari karo oo yacni la dhaafo iyo midaan la dhaafin dunuubta yacnii kabaa-irta waxaa ku jira kuwa la dhaafo iyo kuwa aan la dhaafin kuwa aan la dhaafin waa shirkiga leanna shirkigu kabaa-irtuu ka mid yahay isaga xataa ee xadiidkanba nebiga oo arkaysaa kabaa-irtii buu ka warramayaa ashirku billaahi buu u hormariyey ayb dhinac kale marka laga fiiriyo wuxuu u qeybsamaa marka yacni dunuubta kabaa-irta waxay u qeybsamaysaa dunuub ay ku magacaabaan dunuub malikiya iyo dunuub sabciya iyo dunuub bahimiya iyo dunuub shaydaaniya qeybaheeda iyo anwaacdeeda in markaa laga sheeke laga la fiiriyo adu wax badanna imaamu dahabi kitaabu lkaba'ir wax badan baa laga helayaa zawaajirka ibnu xajar ilhaytami sidoo kale waaye sidoo kale ibnu lqayim kitaabkiisa adda wadawaa fiqi badan baa ku qoran oo fiqhu lkaba'ir ku tacalluqo ama ku saabsan waayahay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu warawaahu rawxu bnu cubaadata can shucbata wa qaala wuxuu yidhi shucba can cabdillaahi bni abi bakrin walaa yasixu yani cabdullahi bni abi bakrin ma ansaxayse cubaydullaahi waay ayb qال xdثna حmayd بن مسcdة qال xdثna bشhr بن المفضل qال xdثna الjurayriي wa سacيid بن إyاas الjurayri عn cبدالرحمن بن أbي بkrة عn أbيه qاla qاla رasuل الlahi صلى اه عل sلم alاa أxadiثkم miyaanan idin sheegaynin بأكبر الكبائر كباa'rta kuwa ugu waaweyn qaluu blا ya rasuul الlah bay dhaheen inaadan noo sheegin iska daayin noo sheeg qaala wuxuu yihi alإshrاak bالlah ilaahay oo lala wadaajiyo isagu ou lahaayo cid kale lala siiyo wa cuquuqu lwaalideyn labada waalid oo la caasiyo qaala wajalasa waa soo fadhiistay wa kaana muttaki-an markii horena nebigu wuxuu ahaa mid xusulaysan oo dangiigo qaala wuxuu yidhi washahaadatu zuur ow qowlu zuur qaala famaa zaala kama tegin rasuulu llahi sal l slam rasuulka yaquuluhaa inuu dhahayo xataa qulnaa ilaa aan dhahno laytahu sakata alla mau iska aamuso marka shahaadatu zuurku waa inay kabaairta ka mid tahay marka qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib qaala xadaanaa cabdu bnu xumayd qaala xadaanaa yunus bnu muxamed wahuwa yunus bnu muxamed bni muslim albaqdaadiy abu muxamed almuؤdib hiqat habtun qala xadaanaa اleyث bnu sacdi can hishaam bni sacdi can muxamed bni zayd bni muhaajir bni qunfud التymiي عn abi umamة الأnصاarي abu umaamahan marka abu umamata bnu haclaba la yihi abu umamata bnu haclabata ma ahan sud suday ibnu cajlaan ma aha kaas abu umaamata albaahiliy ayaa leedahay can cabdillaahi bni unays aljuhaniy qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi min akbari lkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah ina min akbari lkabaa'iri kabaa'irta kuwooda yacni waaweyn ugu weynka ugu weyn waxaa ka mid ah ashirka billaahi ilaahay oo lala wadaajiyo wa cuquuqa alwaalideyni labada waalid oo la caasiyo walyamiina alghamuusa iyo dhaarta qofka dembiga tiimbiso yani waa dhaarta qofka sida yacni biyo qofka marka loo tiimbiyo oo kale ayay dhaartaasi qofka dembiga u tiimbinaysaa wamaa xalafa xaalifun wamaa xalafa ma dhaara ma dhaarto xaalifun mid dhaaranaya billaahi alle ku dhaaranayo yamiina sabrin wamaa xalafa ma dhaarto xaalifun mid dhaaranaya billaahi alle kuma dhaarto yamiina sabrin dhaar xaq laasiminayso yamiina sabrin marka waxaa weeyaan waa loo idaafeeyey yamiintii iyo sab yacni sifay mawsuuf laysu idaafeeyey waaye waxaana loo jeedaa waa dhaar xaq laasiminayso ayb oo qofkeeda xaq yacni xugun ayay laasimsanaysaa laba qof baa is haysato nin baa marka wuxuu la yimid dhaar baa lagu yeeshay dhaartaa markau maro xugunka dhinacuu u dhacaya marka waa dhaar xugun laasiminaysa w ayb fa adkhala qof dhaartaa dhaarta ma jiro fa adkhala fiiha fa adkhala dhexgeliyo fiihaa iyada dhexdeeda mithla janaaxi bacuudatin dhilmaanyo garabkeed wax lamid a geliyaa ma jiro yacni kusoo qaato waay wax yar oo kaneeco garabkeed la mida kusoo qaato ilaa jucilat waxaa la waxaa la yeelaa nuqtatan dhibic madow ayaa fii qalbihi qalbigiisa la yeelayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamada ayb dhaartan marka yamiina sabrinta joogtaa waa dhaar un markaa fil qadaa goobtii wax lagu kala saaraya qadaha ayay taagan tahay ayb qof marka dhaartaa dhaarto goobtii qadahana joogo markaa yacnii wax yar oo garabkaneeca dhan dhex geliyo ma jiro ilaa jucilat nuqtatan fii qalbihi yowma alqiyaamati fii qalbihi ilaa yowmi alqiyaama dhibic madow bar madow baa qalbiga looga dhiga ilaa iyo maalinta qiyaamaha marka qalbigiisay saameyne waaye qaala hada xadiidu xasanu gariib wa abu umaamata alansaariyi huwa bnu haclabata walaa nacrifu ismahuna ma garanayno waqad rawaa can الnabiy sal ll l slam axaadiida qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaثna mxamed bnu jacfari wahuwa gundar qala xadaثna shucbaة can firaasi can الshacbiy can cabdillaahi bni camri can الnabiy sal l slama qaala alkabaa'iru kabaairtu alshraaku biاllah waa ilaahay oo lala wadaajiyo wacuquuqu lwaalideyn labada waalid oo la caasiyo ow qaala ama wuxuu yidhi alyamiin اlghamuus shaka shucbatu qaala hada xadiidu xasanu صaxiix intaaba wuxuu uga soo baxay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan can ibni abi najiixin can mujaahidi can umi salma annahaa qaalat waxay tidhi yaqzu rijaalu ragga way duulayaan walaa taqzu nnisaau haweentuna ma duuleyso haweenkuna ma duulayaan ayb yaqzuu marka de ficilkan lama jamcinin calaamatu jamcinna ma ku taallo waawdaasi waa laamulkelima hazaa yaqzuu waayo marka ficilku waa mufrad waa la ifraadiya cala ljaadow ku socdaa walaa taqzu nnisaau iyo isagana waa mufrad sidoo kale leanna haweeney marka mufrado ghaa'ibo ah ta un baa mudaariceeda loo geliyaa walaa taqzu nnisaau haweenkuna ma duulayaan wa inamaa lana anagu waxaan leenahay nisfu lmiiraah dhaxalkiina nus baan ka leenahay marka dhinacii dee ajarkii iyo dheeftii aakhirana waa naga badsanayaan ragga oo jihaadkii bay gelayaan annaga jihaadkiina laguma waajibinin ee dheeftii adduunyadana waa naga badsanayaanoo nisaan dhaxalkii qaadanayna faanzla allahu tabaaraka watacaala alla wuxuu soo dejiyey walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd ha u hanqaltaaginina wixii alla ou dheeraad siiyey qaarkiin qaarka kale taa iska daayo ha u hanqaltaaginina eehaweenta iyada lafteeda de camal yar baa laga rabaa camalkaa yarkaa markay la timaadana waxweyn bay ku helaysaa idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa adaacat zawja baclahaa wa xasanat farjahaa qiila laha dkuli ay abwaabi اljannati shi't howl badan iyado looma dirin qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi waanzala fiiha wuxuu alla kusoo dejiyey shanigeeda ina almuslimiina wاlmuslimaat meeshaana marka raggii dumarkii labada waa laysla sheegayaa wa kaanat umu salamata waxay ahayd awala daciinatin haweenay keligeed midda ugu horreyso qadimat ilmadiinata madiina soo gashay muhaajiratan iyada oo soo hijrooneyso meeshaan marka tirmidi wuxuu ku cilaynayaa inqiaac oo mujaahid wuxuu leeyay lam yasmac min ummi salama mujaahid laakiin inuu umu salama la caasiray waa la hubaa isagiina tadliis laguma sheegin oo mudalis ma aha marka calaa dariiqati muslim waman naxaa naxwahu xadiidku waa mutasil cid hadda markaa liqaagiisa ama samaaciisa diiday ama yacni ma maqlin tirina ma jirto oo isaga hadda tirmidi aan ahayn ayb meeshan marka wa kaanat umu salamata awala daciinatinna haweeneyda hadday dhul gaala ka cararayso oo ay meel ay diinteeda ku haysanayso ay ku dha kaga dhaqmayso inay aadda marka ay rabto de wax maxrama uma baahno yani waxaan ujeeda haddaanay maxram helaynin keligeeday safraysaa saasayna ahaan jireen haweenkii asxaabta markay maka ka baxayaan dhib bayba ku baxayeenba suuragal uma ahayn dadkoodiina maba jooginba midaas oo kale markee daruura markaa culimmadu ay nas caddeeyeen oy nasgareeyeen oo ay yidhaahdeen haweeneyda hadday markaasi inta iyadoo gaala ah soo islaamtay ee suuragalna aynan u ahayn adee maxrame waxaa aanay haysanin meeshii marka muslimku joogo oy diinteeda ku haysan karto inay markaa tagto iyadoo aan bilaa maxram ay tagto waa u bannaan tahay qaarkoodna ijmaacay soo guurinayaan ahlucilmiga qala اlimaamu abu ciisa hada xadiiثu mursl munqaطic buu u jeedaa warawaahu bacduhm can bni abi najiixin can mujaahidin mursala ana uma salamata qaalat kada wakada marka wuxuu yihi fiiri hada xadiiثu mursl warawaahu bacduhm can bni abi najiix can mujaahidin mursalan labadan siiqa waxa u dhexeeya aada u fiiriya tii hore waxay ahayd mujaahid baa wuxuu yidhi can mujaahidin can ummi salamata waa ka warinayay mujaahid ayb midan dambana can ibni abi najiix can mujaahidin ana umma salamata qaalat marka canta iyo annada farqi baa udhexeeya soo maa daabitkeeda marka waa maxay annada marka ay mutasil noqonayso iyo marka ay munqaic inqiaac ay tahay munqaica ay tahay daabitkeedu waa mac daabitkeedu waxaa la fiirinayaa annada khabarkeeda khabarka annadu hadduu ficil yahay iyo ama camal uu yahay ficil ficilkaas baa la fiirinayaa ninkan annada dhahayaa ma joogi karaa waqtigaas mase ma joogi karo maalan mujaahid baa tusaale ahaan wuxuu yidhi ana bna cabbaasin naama cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalam ana bna cabbaasin naama cinda anabiyi sal l l slam waa inqiaac leanna maxaa yeelay ibnu cabbaas marka uu seexanayo nebiga agtiisa mujaahid ma joogo leanna waa taabici mujaahid isaga marka ay tahay laakiin hadduu si kale u dhigo uu yidhaahdo mujaahid oo kale maalan uu yidhaha mujaahidun can ibni cabbaasin anahu naama cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalam waa mutasil leanna markaasi ibnu cabbaas ayaa qisada warinaya markaana ibnu cabbaasaa nebiga agtiisa seexday mujaahid waayo waxaa warinaya isagana de ma ogaan karo maba soo gaarinba waqtigaa annada marka weligaa iska fiirin ayb mawdiceedu iyada marka daabitkeeduna sidaas waa khabarka annada haddii uu ficil yahay ficilkaas baa la fiirinayaa ma soo gaari karaa ninkan mase ma soo gaari karo haddii uunan soo gaari karin waqti ahaan inqidaac ayb isaga laftiisa hadda macnahaasoo ka u wataayo wuxuu leeyahay warawaahu bacduhum can ibni abi najiixin can mujaahidin mursalan bay bacdigaa usoo saareen ana uma salamata qaalat kada wa kada marka umu salama nebiga saa ku tiri mujaahid marka ma joogi karaa waqtiga umu salama ay nebiga warkaa ku dhahayso ma joogo midaan dambe marka idan mursalnimadeedu waa caddaha qala xadaana bnu abi cumar qala xadaana sufyaan can cmr bni dinaari can rajuli min waladi umi salamata can umi salamata qaalat ya rasuula allah laa asmacu allaha dakara الnisaa laa asmacu ma maqlayo aniga allaha alle dakara الnisaaa haweenka inuu sheegay fi lhijrati hijrada inuu ku sheegay ma arko ma maqlo yacnii ilaahay ma maqlin isagoo ku sheegay haweenka hijra hijrada dhexdeeda ku xusaya oo ku sheegayo meeshaan marka masalaha ka imaanaysa waxay tahay qofka ma dhihi karaa samictu llaaha yaquulu kada adiga hadda ma dhihi kartaa maalan waxaad tihi samictu llaaha yaquulu wa adiicu llaha wa adiicu rasuula waa bannaan tahay waa la dhihi karaa camr bnu lcaas radia allahu canhu waa kii yihi markii uu gaswatu daati salaasil markii uu yacnii intuu habeenkii isku junuubay uu tayamumsaday dadkana tujiyey intuu ka cabsaday biyaha qabowgooda waa tii nebiga loo yimid markaas maxaa dhacay maxaad u samaysay buu yidhi markaasuu yidhi camar bnu lcaas liannii samictu llaha yaquulu walaa taqtuluu anfusakum ilaahay baan maqlay buu yidhi isagoo dhaoo dhahayo naftiina ha dilinina walaa taqtuluu anfusakum nebiguna ma dhihin war ka joog adiga ilaahay ma maqline maunan dhihin nebiga sal l slam markaa nebiga hortiisa haddii lagu sameeyey nebiguna uu qiray waa la dhihi karaa ewaana alimaamu nawowi laftiisana xukunkaa waa ka istimbaaday mas'aladaas kitaabkiisa majmuuca ayuu uga istimbaaday tanna marka waa iyada dhinaceeda kale un waay laa asmacu llaha ayb markaa macnuhuna dabcan waa layska fahmaa inaan loo jeedin anaa ilaahay toos uga maqlay maaha yacni kalaamkii allaan maqlay waayo kalaamkaana alla inuu ku hadlay waa la hubaa ayb faanzla allahu tabaaraka watacaala alla wuxuu soo dejiyey anii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unhaa bacdukum min bacd aayaddan laakiin halkan muxuu u keenay suuratu aali cimraan ay ku jirtaay waxaa laga yaabaa marka tii hore walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdin tii iyo inay lug ku leedahay qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abulaxwas can اlacmash can ibraahima can calqamata qaala qaala cabdullaahi amaranii rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu i amray an aqra'a calayhi inaan korkiisa ku aqriyo wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka fuushan faqara'tu calayhi min suurati الnisaa baan yacni korkiisa ku aqriyey suuratu الnisaa laga soo bilaabo xataa idaa balagtu fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiid waji'naa bika calaa haؤulaaءi shahiida hamazanii rasuulu llahi sal l slama biyadihi nabiga gacantiisuu igu qunjiyey fanadartu ilayhi waan eegay wacaynaahu tadmacaani labadiisa indhoodna ay ilmeynayaan qaala hakada rawaa abulaxwas can اlacmash can ibraahim can calqamata can cabdillaahi wainamaa huwa ibraahimu can cabiidata can cabdillaahi xadiidkan xadiid calqama maahane waa ibraahim can cabiida can cabdillaahi ayb abulaxwas sidaasuu acmash uga wariya can ibraahim can calqamata laakiin waa can cabiidata can cabdillaahi ayb marka aayadda munaasabada ay la leedahay buu u keenay tirmidi meeshan ayb marka hadda aayadda nebigu waa ku ta'asuray wuxuu ugu ooyey culimada marka waxay yidhaahdaan haddii nebigii oo markhaati asaga ah uu sidaa u ooyey ka lagu markhaati furaayo ka waran marka isaga maxaa u yaallana cabsiyaa u taalla nebiga isaga dhib ma haysto oo isaga waaba shahiido waa markhaati furayaa nebiga einaga laakiin waana lagu markhaati furayaa kuwii lagu markhaati furayaa nahay annaga ninka marka berri lagu markhaati furayoon war u haynin xaalkiisu sida uu noqon doono isagaa ka yaa ya yacni wuxuu ku habboon yahay inuu aada u baqo ayb laakiin de qalbigu waxa uu la ooynayo ama indhuhu la ooynayaan waxay tahay macaarifta ku jirta aqoonta uu qalbiga rabbi u leeyahay ninkii ilaahay yaqaanina waa ka cabsanayaa ninkaan ilaahay aqooninna war ma hayo isaga marka qalbiga wax lagu ciqaabo oo ka xun ma laha ilaahay macrifadiisa inaad seegto ayb walidaalika qalbiba qalbiga uu rabbi kaga macrifo badan yahay ka uu uga aqoon badan yahay waa uga cabsi badan yahay nebigu waa kii yidhi wallaahi inii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lahu anaa ilaahay idinkugu aqoon badan anaana idinkugu cabsi badan cabsida maxaa u keenay cilmigaa u keenaya maanta marka dariiqan ninka og waxa yaallo iyo waxa ku yacnii tuugada joogto iyo in laysku dilaayo ninka og iyo ninka khabar mooga isku mid mayno isku mid miyaana isku mid maaha ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa mucaawiyat bnu hishaam qaala xadaanaa sufyaan can اlacmash can ibraahima can cabidata waatan marka can cabdillaahi qaala qaala lii rasuulu llahi sal l slama iqra' calaya korkayga ku aqri faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah aqra'u calayka korkaaga miyaan ku aqriyaa wacalayka unzil adigana lagugu soo dejiyey miyaan korkaaga ku aqriyaa iyadoo adiga lagugu soo dejiyey qur-aanka qaala wuxuu yidhi innii uxibu waxaan jeclaanayaa oon jecelahay an asmacahu inaan maqlo min hayri an ka maqlo markaa qofka hadda qur-aanku marna waa aqrinayaa marna waa dhegeysanaya faqara'tu suurat الnisaa ayaan akriyay xataa balagtu waji'naa bika calىa haؤulaaءi shahiida qaala fara'aytu aynayn caynay nabiyi sal l slam nabiga labadiisii indhood baan fiiriyey tahmulaani iyaga oo markaa yacnii shubmayo tahmulaani xaal ay shubmayaan ayb tahmilu wa tahmulu labadaba waa lagu keenaa ayb hamalat caynuhu tahmilu wa tahmulu hamalan wa hamalaanan wa hamalaanan ayb wahumuulan ay faadat qaala hada asaxu min xadiidi abilaxwas kanaa kii hore ka asaxsan qaala xadaanaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa bnu lmubaarak can sufyaana can اlacmash naxwu xadiidi mucaawiyata bni hishaam ayb ibnu lmubaarakna marka wuxuu mutaabiciyey mucaawiyat bnu hishaam qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu sacdi can abi jacfarin الraaziy abu jacfar araasi ciisa bnu mahan isaga dacfi baa ku jira laakiin waa la mutaabiceeyey meeshaan waxaana mutaabiceeyey sufyaan thawri ayaa mutaabiceeyey can caطaaءi bni saa'ib caطaana maxaad ku ogeyd marka ikhtilaad sufyaan thawri goormuu ka wariyey qabla اlikhtilaad buu ka wariyey waa sax marka can abi cabdالraxmaan aلsulamiy can caliy bni abi طaalibi qaala sanaca lana cabdالraxmaan bnu cawfin ayaa noo sameeyey dacaaman cunto fadacaana waa noo yeeray wasaqaanaa min alkhamri khamre ayuuna naga waraabiyey waa intaan la xarimin faakadat ilkhamru khamradii baa qabatay mina annagayna qabatay waa naga tan badatay macnaha waxadarat isalaatu salaadii baa timid faqadamuunii way uhormariyeen faqara'tu waan aqriyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun wa naxnu nacbudu maa tacbuduun ayaan aqriyey ayb isku dardaray marka qaala faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun qala اlimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu غariib صaxiix marka xadiidkan marka bacd ahli اlcilmi waxay ku daciifiyaan ciisa bni mahaan laakiin waa la mutaabiciyey ciisa qaarkoodna waxay yidhaahdaan khilaaf baa ku jira matnigiisa oo marna wuxuu leeya waxaa imaamka noqday waa cabdiraxmaan binu cawf mar wuxuu leeya waa cali marka laakiin xadiidku waa un xasan qaala xadaanaa qutay markaa waana marxalo kamida maraaxishii lasoo maray markii salaadaha darteed yani markay salaada soo dhowda ayaan la cabin xoogaa khamradii cabitaankeedii waa soo yaraanaya qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leyt can ibni shihaabin can curwata bni الzubayr anahu xadaahu ana cabdاllahi bna الzubayr xadaahu ana rajula nin min alansaari ansaarta kamida khaasama الzubayra zubayr ayuu la dooday fii shiraaji alxarati ayuu kula dooday xarada meesha la yidhaahdo kanaal ama keli meeshaa marayay tog biyo oo meesha marayay allatii kaas oo yasquuna biha naqla geedtimireedyada ay ku waraabsadaan faqaala alansaariyu ansaarigii wuxuu yidhi sarix ilmaa biyaha iisoo daa yamuru ha soo maraane daa biyaha ha ceshanin fa abaa calayhi waa ku diiday fakhtasamuu ilaa rasuuli llahi sal l slam nabigay u doodeen faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ku yidhi lizubayri isqiyaa zubayr zubayrow waraabso wa arsil ilmaa-a markaad adigu waraabsato biyaha daa oo dir ilaa jaarika deriskaaga usii daa faqadiba alansaariyu ansaarigii waa carooday wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah an kaana bna cammatika ina eedadaa inuu yahay maad saas u yeelaysaa yani facalta dalika lian kaana bna cammatika inay eedadaa dhashay ninkan marka munaafiq miyuu ahaa mase nin toosanoo de markaas ay ka xumaatay unbau ahaa labadaba waa la sheegaa wasfiga ansaarinimadana wuxuu keenayaa inuusan munaafiq ahayn wasfiga ansaarinimada bacdi riwaayaatna waxayba leeyihiin kaana badriyan inuu bedri ahaa ayb marka waa inuun marka cudurdaar un markaasi ama yani inuu leeyahay hadduu munaafiq ahaana de iyadoo ishkaal maba leba munaafiq de awalba waxaa gaalbowba ahaa kaas isaga waanan xadiidkanna waxaan filayaa marka waana waa soo marnay xaggeen kusoo marnayn axmed xadiidkan intee kusoo marnay yaa xasuusa yah abwaab lkhusuumaat yaan kusoo marnaan filana abwaab lkhusuumaat meelahaasaan filaa inaan kusoo marna ama aqdiyada iyo meelahan ayb isqiya markaa sidaasuu ninkan yidhi marka fatagayara wajhu rasuuli llahi sal l slam nabiga wejigiisii waa doorsoomay yani qofka waxaunan ahayn marka la dhaho ama yani inuu xanaaqi karo yaa laga qaadana laada nebiga isagoo dadkii ugu yacnii adkaysi badnaa ugu sabar badnaa haddana tan oo kale marka sabar la-aan maaha sabar la-aan maahane maxaa yeelay de wax uunan u jeedin ama uunan ahayn baa lagu tilmaamaya ayb uma qaala wuxuu yidhi yaa zubayr zubayru isqi waraabi beerta wax bis almaa-a biyahana cesho xataa yarjica ila aljadri ilaa ou salka biyuhu ou soo celiyo ilaa biyihii marka ou jadriga ama salka ou usoo celiyo yani jadriga waa waaskooyinka biyaha adaba yani waa waas waaskooyinka geedaha oo kale yacni beertaada yacni geed walba ilaa beertaadii anqowga oo kale ilaa anqowga ka kore inta aada biyaha ka gashata beertaada hayso kadib soo daa yacni markii hore nebigu wuxuu u ishaaray sulxi iyo heshiis zubayr bouba amrayba inuu xaqiisa ka tago ninkii asxaanka loo sameynayaybaa wuxuu u qaatayba in wax la qaraabo kiilayo u qaatay markaasuu markaa nebigu wuxuu yihi zubayrow xaqaaga oofsaba adiga sidaa xaqaagii qaado markaad ka dhammaysato intaa kadib soo daa bani aadamku marka dareen unbaa isaga jira marka nin maanta joogo muxuu ka caroodaa marka qof maanta joogo marka haddii ama waxuun lagu tuhmo waxa inuu caroodo maba aha ayb waayahay marka faqaala zubayru zubayr wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay inii la axsibu hadihi alaayata aayaddan waxaan filayaa nasalat fii dalika arrinkaa inay kasoo degtay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka qaala samictu moxamedan bukhaari baan maqlay yaquul isagoo dhahayo qad rawى بن whb hada الxadيiث عan الleyث بn sacdi وyunus عan الزhriyi عan curwata عan cabdالlahi بn زubayr naxو hada الxadiiث riwaayadii hore can curwata anahu xadaahu ana cabdاllahi bna zubayr xadaahu ana rajula saas ahayd tana can curwata can cabdillahi bni zubayr naxwa hada alxadiidi kii hore oo kale warawaa shucaybu bnu abi xamzata can الzuhriyi can curwata bni الzubayr walam yadkur can cabdillahi bni zubayr ma sheegin qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundar qala xadaana mxamed bnu jacfar qala xadaana shucbaة can cadiy bni haabiti qala samictu cabdاllahi bna yaziida yuxadid can zayd bni haabiti qaala fi hadihi اlآayة fama lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni qaala rajaca naasun dad baa laabteen min asxaabi rasuuli اllahi sal l slam nabiga asxaabtiisa ka mida yowma uxudin maalintii uxud min asxaabi rasuulillahi waxaa loo leeyahay daahirka ee kuwaas laabtay hadda munaafiqiin waay munaafiqna wasfi saxaabi ma leh ayb saxaabina ma la dhihi karo laakiin waxaa weeyaan bictibaari yacnii daahirkooda unbaa laga fiiriyey fa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen fiihim iyaga dhexdooda firqatayni sha'nigoodii baa marka dadku laba ugu kala baxeen nimankii laabtay ee nebiga ka laabtay madiine dib ugu laabtay bay laba iskugu khilaafeen asxaabtii fariiqu minhum yaquulu qolo iyaga ka mida waxay dhahayaan uqtulhum dil rasuul allow kuwan wfariiqu yaquuluuna laa qolana waxay leyin maya yaan la dilin fanazlat hadihi اlaaya fama lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn idinku maxaad munaafiqiinta sha'nigooda laba koox uga noqonaysaan ayb wallahu arkasahum bima kasabuu faqaala wuxuu yihi nabiga inahaa طayba madiina waa mid marka wanaagsan wa qaala inahaa tanfi اlkhabiiثa midka xun ayay iska soo tuuraysaa oy nafyinaysaa kama tanfi الnaaru khabata alxadiid dabku sida uu u nafiyiyo oo iskaga soo bixiyo birta wasaqdeeda qala hada xadiiun aqaala hada xadiiثu صaxiixu xasan wcabdullahi bn yaziid huwa alanصaariyu اlkhaطmiyu walahu suxbat qala xadaana xasan bnu mxamed azacfaraaniyu qala xadaana shabaabatu whuwa bnu sawaar qala xadaanaa warqaء bnu cumar can camr bni dinaar can ibni cabaas can الnabiy sal l slam nebiga ayuu ka warinayaa qaala yajiiءu lmaqtuulu midkii la dilay baa imaanayo bilqaatili bou la imaanayaa kii dilay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha naasiyatuhu foodiisa iyo wa ra'suhu madaxiisa biyadihi gacantiisay ahaatay wa wdaajuhu halbowlayaalkiisuna iyadoo tashkhabu ay yacnii dareereyso daman min jihati damin dhiig ahaan ay u dareereyso yacnii halbowlihiiyo dhiig uu ka socdo dhiig kii la dilay halbowlihiisiyo dhiig ka socdo iyo ninkii dilay oo uu markaa fooda iyo madaxa uga dhegan yahay ayb yaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbiyow qatalanii haada kani waa i dilay rabbiyow midkan waa i dilay xataa yudniyahu min alcarshi ilaa uu carshiga usoo dhoweeyo qaala wuxuu yidhi fadakaruu libni cabaas ibnu cabaas bay u sheegeen atowbata xadiidkan markuu ibnu cabaas sheegay bay waxay yidhaahdeen atowbadiina ee ninkii wax dilay qof muslima ninkii kas u dilay miyaanu towbo lahayn isagu fatalaa hadihi اlaayata ibnu cabaas aayadan buu akriyey waman yaqtul mu'mina mutacamidan oo macnaheedu marka uu yahay wax towba ah ma leh inuu leeyahay ile ilaahay wuxuu leeyahay naartou ku waarayaaye qaala wuxuu yidhi maa nusikat hadihi اlaayatu aayaddan suuratu الnisaa lama nasakhin buu yidhi walaa budilat mana la bedelin wa anaa lahu towbatu xaggey towba uga sugnaanay marka wa anaa lahu towbatu towba xaggee bay uga sugnaanaysaa ayb sideeda nasakhu akhbaarta nasakh maba gala soo maa akhbaartu nasakh axkaamtou galaa maana akhbaartu iyago nasakh ma galo yani naartou gelayaa iyo ma gelaayo iyo wax la nasakhayo taas maaha marka un waxaa ku jira tajawus yani aayaddan wax war kale ma hayno waay annaga oo aan aayaddan marka aan ku muqaabalayno ama uga horkeenna ma hayno saas oo kale ka dhignaan ama nasakha inuu u jeedo markaasi macnahana de rafcu xukmin sharciyin yani bixukmin sharciyin muta-akhirin inuusan u jeedin ee markaa u jeedo yani tacaarud un marka inuu u jeedo ayb aayadda marka suuratu lfurqaan ku jirto ayuu dhihi jiray ibnu cabaas waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun wman yfcal dalika ylqa ahaama yudaacaf lah اlcadaabu ywma اlqiyaamati waykhlud fiihi muhana ilaa man taaba aayaddaa markii loo sheegay wuxuu dhihi jiray aayaddani waxay ka hadlaysaa buu leeyahay dad iyagu markaa iyagoo gaalo ah wax soo qaribay shirki bay la yimaadeen waxbay soo dileen zinay la imaadeen sharaaiciga waxba maynan aqoonin dad gaalnimadoodii waxaa kusoo sameeyey middaanna waxay ka hadlaysaa buu yidhi qofka mu'minkan ee wuxuu leeyahay farajulu idaa ala idaa carafa alfaraa'ida ninku hadduu faraa-isha ilaahay garto yacni hadduu mu'min noqdo wixii uu yaqaano dunuubta uu garanayo ee uu qof muslima kas u dilo towba male ibnu cabaas saasuu joogay marka qala hada xadiidu xasan waqad rawaa bacduhm hada alxadiida can camri bni dinar can ibni cabaasin naxwahu walam yarfachu ayb marka hadda qofkii lagu ibtileeyey dee inuu ilaahay isaga towbad keena waaa yani naxariista alla waa inuunan ka quusanin qofkii aan lagu ibtileyninne ha yaraysanin oo ha isdhihin dembigan dhib male towbuu leeyahay maalin walba mid madaxa ku dhufo weyn ma yani raganimona maaha waxaas hadda weyn ninkii hadda wax dilay raganimo weyno ou hayaa ama uu leeyahay male xaqiiqda saas gardarro ninka wax ku dilaya ama xaqdarro ku dilaa waxa raganimo ninka u maleeya raganimo raganimo maaha adigana adduunyada un beri baad si kale uga tegaysaan ama mid kalea ku dilayo ama adaa ka tegaya adduunyadii labadiinana markaa alwuquufu beyna yaday raxmaan ayaa idin hortaalla marka ninkaana isagoo walba waqtigiisau ku dhiman lahaay adiga waqtigiisa intaana ma ka hormarin kartid intaasna uguma dari kartid wax waqtigii ou lahaa aada soo dedejisay ma jiraan ayb allahu mustacaan qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi rizmata ayb wahuwa abu moxamed almarwasiyu hiqat can israa'iila can simaaki bni xarbi can cikrimata can ibni cabaasin qaala mara rajulu nin ayaa soo maray min bani sulaym reer bani sulayma calaa nafarin dad buu soo maray min asxaabi rasuuli llahi sal l slam nabiga asxaabtiisa ka mid ah wa macahu hanamun lahu ari u sugnaaday isaga uu lahaa buu watay fasallama calayhim waa salaamay qaaluu waxay yidhaahdeen maa sallama calaykum idinma salaamin ilaa liyatacawada minkum si uu idinkaga magan galo arrintaas yacnii waxay leeyihiin islaamnimo ninkan kama ahane idinkou rabaa inaad yacni inuu idinka nabad galo waa idinkaga nabadgelayaa maahane ma ka aha islaamnimo ayb faqaamuu way istaageen faqataluuhu waa dileen wa akhaduu hanamahu arigiisiina waa qaateen faatow bihaa rasuula اllahi sal l slam nabigay ula yimaadeen faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu mu'miniinay haddaad ilaahay jidkiisa ku socotaan caddaysta qiraa'o kalena waxay leedahay fatahabatuu hubsada altabayunu watahabutu labadooda kee xeel dheerna tahabutkaa xeel dheerna caddayso iyo hubso hubsadaa xeel dheer aad u hubsada marka walaa taquluu hadhi marka qaacidadooda dabcan waxay tahay qaacidada mutaridada waxay tahay qofku inuu yacni qof mu'mina uu dilo kun gaal inuu markaa yacni ay ka fakadaan iyo inuu dilo qof mu'mina dilkii qof mu'min dilkiisaa daran yacni dembiga kun gaal ay kaaga fakadeen adiga iyo dembiga aad ka qaadanayso qof mu'mina inaad disho adoon waxba hubinin aada disho waxaa labadooda ma dhib badan oo daran qofkan halkan inoo mu'minkaan ayb macnaha marka cumarna waxaa laga wariyay alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquubati cafiska in lagu gafaa ka khayr badan cuquubada in lagu gafo ninkan saasaa loo malaynaya haddii la yidhaahdo ee saas lagu dilo hadhowna uusan sidii noqonin soo nooleyn kartaa adiga ciddiisii ma u keeni kartaa ninka intaad soo wadood soo nooleyso ilmihiisii agoonta noqday ma ka dhigi kartaa ilmo aabbale ma ka dhigi kartid ha gelin marka ha degdegin haddaa iska hubsato waxba kaa bi'i maayaan ayb qofku marka waxyaabaha noocaas oo diinkiisa ku tacalluqo dad inuu u fiiriya ma aha berri adiga qofkaasi ilaahay agtiisa kaaga doodi maayo ayb ayb qaala hada xadiiثu xasan ayb marka walaa taquluu liman alqaa ilaykum الsalaama lasta muؤmina ayb saa ha dhihinina qaala hada xadiiثu xasan qaala fi lbaabi can usaamata bni zayd xadiidkii usaama macruufka ahaa qala xadaثna maxmud bn غaylan qala xadaثna wakiic qala xadaثna sufyaan can abi isxaaqa can اlbarاء bni caazib qala lama nazlat laa yastawi اlqaaciduuna kan waa dheeri halkan hajoog hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed